ama cadaalo iyo dabdi ehelkeed buu kaga mid yahay walbaa heer sare ayuu ka gaadiyay wamaca daalika iyadoo ay taasi jirto oo ninkaa cadaalo iyo dabdi taane uu sugnaaday uu yahay faqad rajaxa wuxuu raajax yeelay abuu xaatimin abuu xaatim wuxuu raajax yeelay riwaayata man dad riwaayadood hum iyago akharu badan cadada minhu maanta waa laga tiro batay saddex nin oo weliba raggii xufaada ahaabaa gees maray isagiina waa gees waa laga tiro badan yahay markaa ziyaadatan markaa kasradan riwaayadiisa mursalka in la yidhaho waa shaad riwaayada mawsuulkiina la yidhaho waa tii maxfuudka ahayd taasi waa xaggii sanadka misaalu shuduudi fi lmatn shuduudkii xagga matniga misaalkii waxa weeye ma rawaahu abu daawuuda wtirmidiy min xadiidi cabdilwaaxid bni ziyad can ilacmash can abi saalixin can abi hurayrata marfuucan waa xadiidkii abi daawuud iyo tirmidi baa wariyey cabdilwaaxid xadiidkii ibnu ziyaad waa min asxaabtii acmash raggoodii weliba dee aad markaas asxaabtiisa ah ee axaadiistiisu si fiican u yaqaanina kaba mid aha taas ama raggoodii dee mudnaaba kaba mid aha asxaabta iyo xerta acmash weeye can ilacmash can abi saalix can abi hurayrata marfuucan idaa sallaa hadduu tukado axadukum xatin alfajra salaada subax falyamdajic ha jiibsada can yamiini kale waa kii tadriibu raawi taale horta nuskadayda walow abi daawuud iyo tirmidi ba halkan canta bedelkeeda calaa ay taalay dee macnuuna luq ahaan mala taasi ay dhowdahay falyamdajic can yamiin calaa yamiini midigtiisa ha u jiibsado ujeedadu markaa labadii ragcadood ee subaxa tukado fajrigu waa labadii ragcado maaha ragcatay ilfajri weeye maaha salaadii subax waa labada sunnaha marka uu tukado ee weli aan salaadii la aqayminen loo kicin bal midigta ha isaga yar jiibsado qaala albahaqiyu bahaqi wuxuu yidhi khaalafa cabdulwaaxid cabdulwaaxid wuxuu khilaafay alcadad alkasiira cadad badan fii haadakan oo tiro badan buu ku khilaafay oo fa ina annaasa dadku inamaa rawuuhu way wariyeen min ficli nabiyi sala allahu calay wasalam rasuulka ilahi ficilka ujeedadu bal xadiidkan horta iyada waxa hubsashale oo dee tatabuc u baahan in xadiid abi hurayra oo dee lafdigan aan ahayn oo ficili uu jiro oo markaa ama asxaabta acmashintoodii kale ay ficilka kuba wariyeen taasi waxay u baahantahay yar tatabuc iyo hubsasho aad kutubta loo dhex galo riwaayaadka la tatabuco laakiin waxaa jira xadiid caaisha xadiid caayishaa jira oo isagu dee saxiixayn kuba sugan oo ficil ah oo ah rasuulka ilaahay marka uu labada ragcadood ee subaxa ee marka aadaanka uu maqlo ayuu tukan jiray aadaanku dhammaado labadii ragcadood me marka uu tukado dabadeed buu inta uu mu-adinku uga imanayu ogeysinaya dadkii inay yimaadeen si salaadii uu galo ayuu rasuulku midigta u jiibsan jiray xadiid caaishoo saxiixay waa jira bal tirmidi markuu tilmaamay xadiid ka dhigtay wa filbaabi can caaishata ayuunbuu yidhi xadiid horta bal markaas oo imanka dad aan idhaahno acmash asxaabtiisii oo iyagu si kala si ka duwan xadiidka naftiisa kuwa wariya laakiin xadiidka caaisha horta jiro dee macni ay isku mid yihiinba ama xadiid abi hureyre oo tan ah warkaasi tatabuc bay isagaba baahan tahay meeshii waxaa jira uun tirmidi oo kale xadiidkan waa saxiix xasanun saxiixun qariib buu kaba cabira imaam nawowi oo kale dee shardigii saxiixayn inuu gaadhsan yuu sheegaa waana sida sakariya alansaariya rag kale ay sheegaan laakiin ibnulqayim baa wuxuu kasoo naqliyaa sheekhiisa ibnu taymiya zaadulmacaadka oo kale inuu kuba tiriyo xadiidkani inuu sin baatil yahay waa cibaaradiisii baatilba inuu yahayo ay tahay waa ficilkii rasuulkaa jira qowl sani maba jirto walow dee cibaaradan iyadoo dadkaasi ay saxiix yeeleen bal in la yidhaah waa shaad iyo waxyaalo mooyaane asal ahaan waaba baatil oo asalba ma laha dee rag kala duwana ay bal tasxiixinayaan dee taasi kolle cibaaradii ay tahay nadar leh ee waa si isagu kaba soo cabiro haddaba fa ina naasa dadka inamaa ra-u min ficli nabiyi sala allahu alay wasalam marka xaggii shuduudka muxuu noqonayaa cibaaradanna bahaqibaaba lahaaye dadkii kale dee rasuulkii ilaahay baa saa samayn jiray yidhaahayna in amar laga dhigo la yidhaaha dadkii sameeya oo qowl laga dhigo taas cabdilwaaxid ubay riwaayadiisan kuba timi ee dadka kale imankaa xadiisada kale ficil bayahan ama dadkii kale siday kuba wariyeen ficil bayahan marka halkaas baa shuduudku yahayoo dadkii kaleu ku khilaafay dadkii kalena way ka badan yihin laa min qawli wanfarada waa gooni noqday cabdulwaaxid cabdulwaaxid min bayni tiqaati asxaabi acmashi acmash dadkii asxaabtiisaa raggoodii lagu kalsoonaa dhexdooda wuxuu kala gooni noqday bihada lafdi lafdigan dee intoodii kalena tan kumabay warin markaa taas baa shuduudka ku keentay xag matni ahaan almaxfuudu maxfuudku nooc gaara maayo waa noocankii qaabilaya hada hada wayuqaabilu waxa qaabilaya ashaada almaxfuudu baa qaabili wahuwa maa rawaahu lawsaqu waxa weeye ninkii lagu kalsooni loo kalsoonida badnaa ama dee kalsoonida badan lahaa wixii uu wariyo mukhaalifan xaariyaysoo khilaafaya liriwaayati iqati iqada riwaayadeedii khilaafaya wa mihaaluhu mihaalkiisna wlmihaalaani almadkuuraani fii nawci shaad macno waa labadii mihaalan soo maree dee horey misan usoo ogaano sharxu nuqba ugu soo ogaanee bal riwaayada xamaad ibnu zayd haddii lagu tiriyo shaad inay tahay riwaayadan kale la qaadanayo een shaadka ahaynee ayaa maxfuud lagu magacaabaya waa riwaayada ibnu cuyeyne iyo taas waa maxfuuda ta kalena waxaa la odhanaya xadiidka caaisha iyo axaadiisaha ficilka ayaa maxfuuda xadiidkana shaad buu noqdo marka riwaayadan shaadkii kolley riwaayo kale meesha may shaadowdeen haddaan riwaayo kaleo khilaafsani jirin riwaayadaa kale khilaafsan ee iyada sababteed ka shaad loogu tiriyey taas baa maxfuud loogu magacaabaya sida halkii munkarkee macruufkaan soo marrayba riwaayada markii mukhaalafo la shardiyo riwaayada munkarka lagu tirinayo dee waxaa munkar loogula tiriyey riwaayo kale oo raawigeedu uu yahayba raawi la aqbalo kani waa raawi daciife oo khilaafsan baa jirta marka riwaayada tan munkarkaa khilaafsan taas baa macruufayd tanna markaa riwaayadan khilaafsan ka shaadkaa ee ka duwan ee tanna shaadni ay ku shaadowday sababteed ayaa la odhanayaa maxfuud la odhanaya xukmu shaadi walmaxfuud shaadkiiyo maxfuudka xukumkood min almacluumi waxaa la ogayay waxa ka mid ah oon garanayno ana shaada xadiidu maduud dee horaynu usoo marreeno saxiix iyo xasankiiba waxaa loo shardiyaya cadama shuduud ama almaxfuudu fahuwa xadiidu maqbuula aljaalif biraawi waa xoogaa yar baan kaga daraya ama qayb tacriif waa xagga tacriif bal raawigii jahaalada ama garasho la-aanta aan raawigii la garanayn oo iyadna waa waxyaalo dee raawiga loo daciifiyo ama xadiidka loo celiyo tacriif waa tacriifkeed luqatan xagga luqada aljahaala masdaru jahiila jahiila masdarkeed weeye jahiila jahaalatan diddu calima calimo didkeed ah oo dee calimo uu ogaaday cagsigeed baana didkeed bay jahilana tahay wixii waa ka jaahil noqday waljahaalatu biraawi jahaalada raawiga laga jaahil noqdaana tacni waxay tilmaamaysaa macnaheedu uu yahay cadama macrifatii garashalaantiisa mid aan la garanayn inuu yahay markaa ninkii xataa nin lagu kalsoonyo waa noqon karaaye kol haddaynaan garanahay dee isaga inaan garanayn cadaaladiisii iyo dabdigiisii waxaana war uma hayno saasaan uga celinaynaa istilaaxan xagga istilaaxa cadamu macrifati cayni raawi raawiga cayntiisa oon la garan baa laydhaa aw xaalib labada taqsiimyada majhuulkay noogu iman raawigii inaan lababa garanayn cayntiisa ama raawigii waa la garanayaaye laakiin cadaaladiisii xaalkiisii baa laga jaahiliyey ninkan xaalkiisii baa cadaaladiisiisi kale waanu naqaanaa waa ninkaa laba nin iyo wax ka badaneey kaba wariyeen laakiin xaalkiisii baa laga jaahiliyey markaan ama xaalkiisa laga jaahiliya ama isaga naftiisaba cayntiisa laga jaahiliyahay ayaa dee jahaaladan ujeedadu ay tahay ama jahaaladan waxaa looga jeedaa majhuul markaas baa la ydhaha qaybo ayuu yeelanaya haddii la ydhaha waaba labadan qaybood oo inoo dhigtay ama haddii qayb saddexaad soo raacdo oo waan arki doonaa insha allah casharkan ka dambeeyo asbaabuhaa asbaabteed waa asbaabu jahaalati biraawi jahaalada raawiga laga jaahil noqdo asbaabtiisu talaatatun saddex weeye wahya kasratu nucuuti raawi raawiga tilmaamihiisa iyo sifaadkiisa oo badan oo maxay nucuuddaasi waa sifaatan iyo tilmaamin ismi magaca aw kunyatin kunyaa aw laqabin naanaysa aw sifatin sifa kaluu leeya aw xirfatin shaqaba loo nisbeeye aw nisba nasabin nasab qabiilo ama beledba ah fayashtahiru wuxuu ku shuhroobayaa bishayin shay minhaa waxyaalaha kaba mida nucuudda kaba miduu ku shuhroobaya fayudkaru markaasaa waxaa lagu sheegayaa bikayri ma shtahara bihi wixii uu ku shuhroobay waxaan ahayn bikaradin min alaqraad waa sii tadliiskii shuyuukhdaba aan kusoo aragnay ujeeddo ujeedooyinka kaba mida macnaa ujeeddadu waa halkay jahaala kaba timaadaa ninbaa magacay adigu waxyaalo kala duwan oo ama magac iyo kunyo iyo nisbo iyo waxbuu leeyahay mid baa lagu yaqaanaayo marka laga sheegaba la garanaya kuwo kaloon lagu aqoon baa jirta marka wixii aan lagu aqoon baa nin ku sheegayaa laakiin jiree uu lahaa de markaa maxay noqonaysaa ninkii in la garan waayo hadda iyadoo haddii hayaag loo sheega laba garan lahaa dee intaa aan la garanayna xadiidkiisii waa la celinayaa ilayna taas oo qarad min alaqraad ama tadliis shuyuuk haba noqoto ama wax kale ama ninkao daciifa ogaan loo qarinayo dee waa tadliisu shuyuuqun qaybihii isna asbaabihii ruuxa ku xambaarayay horeyna usoo aragnay asbaabaha kala duwanee tadliisa shuyuuk keena fa yudanu waxaa loo malayn annahu raawin aakhar inuu raawi kale yahay ayaaba loo malaynayaayo fayaxsulu jahlu bixaali markaa waxaa xasilaya jahli xaaladiisiiba laga jaahil noqdo taasi waa mid uu inoo misaalin doonaa qilatu riwaayati sabab kale waa riwaayadiisaa yar ninkan waxa uu wariyey baaba aada u yar aada u naadira falaa yudkuru markaa kol haddii dee ninkina xadiidkiiyo laba iyo saddex leh dad badani dee kolley kama warinayaan waa nin iyo laba ayaa wax ka warinaya xadiid iyo laba nin kale ummad badan oo u timi oo dee hadiyo goor isaga daba timi u kalbo kusoo noqnoqoto ama asxaab uu yeesho axaadiidkiisi sidaas dad badan ay kaga wariyaan ma jirayso hadiyo goor dadkaa xadiidka keliya le labada le ruux keliya ayunbaa wax ka soo naqliya ama laba ruux haddaba riwaayadiisaa yaroo falaa yaktaru ma badnaanaya deeto alahdu qaadasho iyo werin canhu xaggiisa wax laga wariyaa bisababi qilati riwaayati riwaayadiisan yar daraaddeed ayaanay u banaanahayn farubama waxaa la arkaa lam yarwi inaanu werin canhu xaggiisa ilaa waaxidu nin keliya mooyo cid kaleo wax ka warinaysa aanu jirinba taasna waa sabab sabab saddexaad cadam u tasriix bismi inaan la caddayn magaciisa kaasi waa nooc gaar oo mubhabka noocii la odhanayo weeye magaciisiiba lama soo sheegin dee kol haddaan magaciisii lasoo sheegina isagii lama garanayo waa wixii loo celinayay waa jahaaladan baa loo celinaya walow magac gaara kaasi leeya suu hadhow way noo sheegi doono haddii aan laydhaha mubham lagu magacaabo maxaana magaciisa loo cadayn liajli alikhtisaari wanaxan gaabsasha adabkii lasoo gaabsanayo ama wax laba mid ah adigu si uun asbaabo kala duwan baa jirte balkaas waysama waxaa lagu magacaabaa arraawi raawi hayrulmusarax bismi magaciisa aan la cadayn bilmubhami almubham mubham baa la yidhaahaa kaassunaa kolley waa xukum macruufa waanu kolley soo yar celin doonaa oon arki doonaa haddii aan la yidhaha casharka kan ka dambeeya iyo baan ku arki doonaa biidn illahi tacaala markaa uu umuurahan igu soo yar celiyo amila bal amilo kuwaas ay leeyihin mihaalu katrati nucuudki raawi raawiga nucuuddiisa ama sifaadkiis soo badan iyo waxyaalaha lagu sifeeyo badnideed oo halkaa jahaala ay kaba timaado mithaalkeed waxa weeye moxamed ibnu sayd ibnu bashrin ilkalbiyo waa nin nasaabaha mufasirna ah xaggan cilmiga nasarkana aqoon weyn u lahaa laakiin xadiidka ragga dacafada ahaana kaba mid axada dacafaa nasabahu bacdun barhkood baa waxay u nisbeeyeen ilaa jaddihi faqaala wuxu uhi moxamed ibnu bashrin ninkii markaa ninkaan hagaagula soconan garanayn waa ka qarsoomaya ninkii maba garanayo isagoo kelbi haddii la yidhaha markaaba u garan lahaa wasamaahu bacduhum barhkoodna waxay ku magacaabeen xamaad ibnu sayb bay ku magacaabeen wakanaahu bacduhum barhkood baa uu kunyooday abanabr wa bacduhum barhkood ba abaa saciid oo cadiyatulcawfi oo kale aba abaa saciid yidhaah isagoo weliba abi saciid alkhudri laba kulmoo dadka ay u qaadanayaan abaa saciid ba wa bacduhum barhkoodna abaa hishaami abaa hishaam ayay yidhaaheen fasaara wuxuu noqday yudanu mid loo malaynayo anahu jamaacatun jamaacayn iyo wahuwa waaxidun kollay tan iyo faidada garashadiisa kuma sugan dee imanka nooc gaara weeye imanka halkan asbaabtii jahaaladu u keenaye kan ruwaadda nucuuddiisu ay badan tahayna marka ruwaadda insha allahu tacaala kitaabka qaybtiisa dambe gaadhno ee ruwaadda waxyaalaha kuba tacalluqsan gaadhno ayaan arki doonaa isagoo fikro gaara ama mabxas gaara u dhigto wixii mu'alafaadee loo alifay iyo umuuraha kale kuba tacalluqsan iyo garashada la gartay faa'iidada ay leedahay inoo keeni doonaa xagga ruwaadda kay riwaayadiisu yar tahay ama raawi keliya un mooyo cid kale ami kaba warina iyadna halkaas ruwaadda wixii ku tacalluqsan buu inoogu keeni doonaaye imarka halkan labada meeloodba waa ka mithaal uun sidaa daraaddeed waxintaa dee waa mithaalkiun baan kuba gaabsanaynaa waayo waa wax inoo dambeeya labada arrimoodba mitaalu qilati riwaayati raawi marka waxaa loo malaynaya wuri jamaacayn iyo isagoo mid keliya ah ee waana tadriisu shuyuukhna kolley waxyaalihii dhibaato mafaasi waxyaalihii kaba ratimaya mafaasidii kolley kaba ratimaysanbaa kaba ratimaysa mithaalu qilati riwaayati raawi raawiga riwaayadiisa yarideeda ay yar tahay iyo wa qilatu man rawaa canhu dadka ka wariyay yarida ay yaryihin oo ujeedadu jahaaladu waxyaalahay kaba timaada maxaa kaba mid a raawigan baa axaadiistiisu ay aada u yar tahay taasna maxay keenaysaa cidda ka warinaysaa inay yaraato marka haddee ninkii nin un wax ka warinayo cidimama garanayso majhuululcayn buu noqon marka mithaalkiisa waa maxay abulcushara idaarimiyo waana waxa noo soo dambeeya aan le noo soo noqon doono tani oo min ataabiciina taabiciintii kamid a lam yarwi canhu ma warin oo isaga xaggiisa wax kama warin hayru xamaad ibni salama xadiidka sunanta ku suganna waa leeyahay oo dee xagga markaa bal gowracayo waxaa kuma tacalluqsanaa oo laftigiisaba haddaad bowda ama dee macnihiisu haddaad bowdada kaba wareerto miyaanay dakaadku miyaanay lambada iyo naxriga u mooye meel kale noqonayn baa xadiidku ahayo markaasaa jawaabtii ay noqotay dee haddaad bowdadeeda wareertona gowrac bay kuu noqonaysaa oo dee kolley ay kuwa xambaarantahay neefkii shaarici la gaari kari waayo si kalena loo qaban kari waayo si kalena aan la makansanaynin si kale loo gowraco haddii kakama noqonayo haddaba bal ninkaa watarwa canhu hayru xamaad ibnu salama xamaad ibnu salama mooye cid kaloo wax ka sheegtay ama wax ka warisay maba jirto magaciisiyana waa iskuba kalkhalaaqeen amdee aabihiina xadiidka dee saxaabi inuu yahay baa kuba sugnayd oo kii su-aasha lahaaba ah ee bal adigu taasna waa wax xaggaas inoo dambeeyaan leenahay مثال عدم التصريح باسمه قول الراوي الراوي قولkiisi way odhanayay akhbaranii fulaanu aw shaykun aw rajulun aw naxu dalika waa mubhamkii taasna waa markaa magaciisa la cadayn tacriif almajhuul markaa bal haddaba jahaalada asbaabteediibu ka hadlay weli inoomu tacriifina majhuulka tacriifkiisa kuwa majhuulku man lam tucraf ninka aan la garanayn weeye caynuhu cayntiisa aan la garanayn isagii lama garanayo raawi keligu baaba wax ka wariyey ninkaa lama garanayo cidnamay tawsiiqin aw sifatu ama laba iyo saddexba way ka wariyeen laakiin cid tacdiirisay ma jirto sifadiisa waa xaaladii iyo cadaaladii ayaa war loo hayn taas baa majhuul laydhaha wamacnaa dalika intiibu sii sharxayaa taa macnaheedu waxa weeye ay huwa raawi raawigii weeye alladii raawigaasoo lam tucraf aan la garan daatuhu daatadiisa aw shaksiyatuhu shaksiyadiisa waa isla mid daataha aw shaksiyatuhu waa majhuul caynkii oo kale aw curifat waa la gartay shaksiyatuhu daatadiisa isaga waan garanaya laba raawiya wax ka badan baa ka warinaya waayo haddii laba ay ka wariyaan jahaaladii cayntu meesha way ka baxaysaa siday noo dambaysaa shaksiyadiisii waa la gartee walaakin lam yucraf lama garan can sifatihi sifadiisa ay cadaalatii cadaaladiisii waa dabdi sifadii waa cadaaladiiyo dabdige shayan waxba lagama garan oo ninkii waan haynaayo laba waxway ka wariyeen iyo wax ka badan cid tawsiiqisay ma hayno iyo cadaaladiisi ninkani inuu cadaalayo dabdigiisii taas baynaan garanahayn sida kale hebel hebel aanu nidhaahno laba nin haynoogaba wariyeen ama wax ka badan taasna waa nooca dee majhuulxaaliya laba odhanayo ama mastuur haddaan la kala qaadin bal waanay noo dambaysaa taas baa majhuul la yidhaahaa anwaacu majhuul qaybihii majhuulka u kala baxaya wallahu subxana watacaala وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أنواع المجهول مجهولك قيبه السيء oo tacriifkii majhuulka hore inoo soo marray asbaabtii jahaaladana uu inoo soo sheego waynu soo aragnay bal markaa imika qaybihii u kala baxaya iyo qayb kastaba xukunkii ay lahayd ayuu halkan inoo sheegayaa sheekhu wuxuu yihi anwaacu lmajhuuli yumkinu waxaa suurtagala an yuqaala in laba yidhaaho ina anwaaca almajhuuli majhuulka qaybihiisu ama qaybaha u kala baxaya halaatatun saddex weeye oo qaybaha majhuulka u kala baxaya ama qaybihiisu saddex weeye wahyaa saddexdaasna waxa weeye alif majhuululcayni mid cayntiisa laga jaahil waan laba garan ahayn tacriifu balkaa waa magac horta saddex way inoo sheegi doonaana midna waa majhuululcayn midna majhuululxaal oo uu leeyahay majhuululxaal iyo mastuur kuwa isla mid oo labada magacba isagaa leh ta saddexaad waa nooc dee walow waxaa loo celinayaa jahaalada ay tahay magac gaara loo noocii mubhamka la odhanayay weeye ee mubhamka la odhanayay taas saddexaas weeyaan saddexa uu sheegayaa bal haddaba kii hore wuxuu ihi waa majhuululcayn oo tacriifkiisii tacriifu tacriifkiisa majhuulcaynka huwa majhuulcaynku man shaksi weeye dukira la sheegay ismuhu magaciisii walaakin laakiin lam yarwi aanu warin canhu xaggiisa ilaa raawin waaxidun raawi keliya mooye oo waa qeybtii ugu horreysay ee majhuulcaynkii muxuu yidhi waa ruuxuu magacaabay magaciisii waa la sheegayaa oo riwaayadii ama sanadkii hebel hebel baa u soo arooray oo magaciisii waynu haynaa laakiin shaksi keliya ayuun baaba ka wariyey ee cid kaleoo ka warisay ma jirto taa waxaa lagu magacaabaa majhuululcayn raawi keliyun buu leeyahay e qaaliban ruuxa raawi keliyanina axaadiistiisu kolle waa axaadiis oo kooban bay noqonaysaa xukmu riwaayatihi bal haddaba kaa isagu majhuulcaynka ah wixii uu warinayo xukunkiisa iyo waxaa dee xukunkiisu noqonaya xag qabuul iyo qabuul la-aan markaa wuxuu yihi xukmu riwaayati waa cadamu alqabuuli inaan la aqbalahayn axaadiisu ninkaasi wariyo ilaa idaa wasiqa in la tawsiiqiyo mooye o la tacbiiro mooye bal markaa majhuulcaynku waa kaa raawi keliya uun leh magaciisii haba sheegnaado ha laynoo soo naqliyeen xagga markaa wuxuu leeyahy riwaayadiisana ruuxaas waa la celinayaa xadiidkiisa la aqbali maayo haddaan la tawsiiqin oo a'immadii jarxigiiyo tacdiilka ruux ka midi aanu inkasta barnaamij keliya ha lahaadee aanu xukmin inuu ninkaasi nin siqaa yahay haddii dee la xukmiyo nin la gartay buu noqday oo la garanayo oo xaaladiisii iyo dawaatan cadaaladiisii baan haynaa kol haddii la tacdiiriyey markaa riwaayadiisa waa la aqbalaya kayfa yuwafaq haddaba ninkaa raawi keliya leh bal seebaa loo tawfiiqinaya tacdiirkiisu seebuu ku dhacayaa ama tawfiiqiisu markaa wuxu uhi yuwafaqu biaxadi amrayni laba amar mid ahaan baan lagu tawfiiqin oo ruuxan marka siq ahaan loo xukminayo laba siyood ama laba xaalo mid ahaan baa loogu xukminayaa inuu siqo yahay labadii xaalana waa kuwana imaa an yuwafiqahu inuu tawfiiqiyo oo uu siqo inuu yahay xukmiyo hayru man shaksi kayrkii rawaa wariye canhu isaga kaba wariyey oo ninkan dee raawi keliya buu leeyahay raawigaa keliya uu leeyahayna shardi maaha inuu dee nin imaami wax ka wariyo ama nin cadaaladiisu ay sugan tahay uu wax ka wariyo taasi waxba shardi maaha walow dee a'immada qaarkood kalaamkooda haba dhaco marka uu nin cilmiga ku mashhuuro dalabkiisu amase dee waxa weeyaan taas adugu xaggii dee la yaqaano cadaaladiisi uu kaba wariyey in markaas dee uu noqonayo oo ninkaas ayaa dee raawi keliyana uu yahay magaca looguma magacaabayo haddii nin aan dalabba lagu aqoonin uu kaba wariyo arrintiisuu kula sii adkaanaya taa ee waxa weeya waxba taa waan iska idlaaqaynaa ee raawi keliya hadduu wax ka wariyo horta majhulucayn baa laydhaah marka haddii in raawigii dee uu ahaa kaba wariyey nin imaama oo a'imadii cilmigan kaba mida ama ehel u ah inuu cidna jaraaxeeyo oo uu daciifiyo daciifiyo cidna tawfiiqiyo martabada caynkaasa gaadhsiisan uu bal markaa waxa weeye uu isagii adugu waxa weeyaan tawfiiqiyo waa xaalada labaad ee iyadoo ninkii caadi ninka uu kaba wariye aan martabadaa gaadhsiisnayni haddii axad kale oo a'immadii sharxiga iyo tacdiilka ka mid uu yidhaha hebel waa fiqo khalaas waan aqbalaynaa xadiidkiisii inkastaba raawi keliya halaba ha lahaado wa ima an yuwafiqahu inuu tawfiiqiyo man rawaa canhu ninkan isaga wax ka wariyey bishardi an yakuuna inuu yahay shardinteed laakiin oo bishardi an yakuuna inuu ahaado min ahliljarxi wa tacdiili jarxiga iyo tacdiilka dadka ehelka oo macnaa waxaa suurtagala ninkan keliya ee riwaayadiisa la gooni noqday ninkan ee kala gooni noqday isagu xagga riwaayo ahaan inuu tawfiiqiya haddii uu isagu dadkii ahlaljarxi wa tacdiil yahay uu arrintan ehel uu yahay jarxiga iyo tacdiilka hadday taasi dhacdo iyaduna waan aqbalaynaa bal markaa labadaa xaalo ayaa ninku siqo ku noqon karaa ciddii ka warisay ama ninkii kaba warinaya keli aha isagoo tawfiiqiya haddii uu dee uu mutaahil uu taa u yahay ehel uu yahay oo nin dee isagii ay suurtagal u tahay aqoon ahaan iyo dee martabada uu leeyahay uu cilmigan kuba leeyahay inuu cid tawfiiqiyo cidna daciifiyo nin kale oon dee isagu imaam a'imadii halkan ka mid ah ama dadkii dee iyadoo ehelka halkan u ahaa tawfiiq iyo tadciif haddii uu tawfiiqiyo iyadoonu hadda ninkaasi isaga ninkii ka wariye ahayna iyadana waa si siqanimadiisu inoogu sugnaanayso halli xadiidihi bal xadiidkiisa miyuu u sugnaaday ismun khaasun magac gaar ah xadiidkiisu miyuu leeyahy ninka majhuulacaynka ah laysa lixadiidihi xadiidkiisa uma sugnay ismun khaasun ismi gooniya wainamaa xadiiduhu min nawci daciif xadiidkiisu qeybta daciifkuu ka mid yahayoo kollay dee dacfigiisana maaha ninkan oo daciifnimadiisu ay noo sugnaatay taas maaha ee dee kol haddaynaan garanayn cadaaladiisii aynaan garanahayn aynu taa jaahil kaba nahay iyada bal markaa inay wax ayn xadiidkiisii la aqbali maayo waa la celinayaayo dee waxa suurtagal inuu sidiisa kale aanu dee daciifka u noqdaa suurtagal weeye haddaba taas baa loo celiyey magac gaarana ma laha xadiidkiisu ee daciifkun baa la odhanayaa qaybaha daciifkun buu ka mid yahay aan magac u gooniya aan lahayn taasi waa kii koowaad eeg majhuululcayn kii labaadba majhuululxaal wayusama almastuur waa kan xaalkiisa laga jaahil yahay cadaaladiisii baa laga jaahil yahay waxaa kaloo lagu magacaabaa mastuur baa lagu magacaabaa kolley kitaabkii hore waan soo aragnay sharxu nukhba ayaynu masalada ku soo aragnay dee masaladaas waxaan filayaa dee siaan uga soo hadallayna si kitaabkaa inoogula sugnayd uu sheekhana inoo dhigan doono oo wax cusub uu soo kordhinayaa ma jirto ayuunbay ahayd waxaana jirta in marka la eego in culimmada intooda badan ee cilmigan wax kaba qortay ee cilmigan dee culimmadiisii kaa mid ahayd kutubta gaarkaana uba dejisay mashuulka markay qaybinayaan bal mubhamka dambe markan saarno saddex ayay u qaybiyaan midi waa mashuul lucaynkaasoo waa ka aan soo maray beydka labaadna mashuulul xaal bay ka dhigaan ka saddexaadna mastuurkay ka dhigaan oo saddex ama labadan way kala saaraan oo labay kala yihiin mashuulul xaal iyo mastuur waana sidaa kutubta inteeda badanta inooguba sugan weeye ee dee culimmadu iyagu bal markaas ay ku socdeen xaafid ibnu xajar baa raximahullahu tacaala ee sidaan sharxu nuqdaba ku soo aragnay labadan dambe ee mashhuurulxaalkii iyo mastuurkii ayuu isagu israaciyey oo waa sii taqsiimkii xaafid ibnu xajar waa israaciyo mid keliya ayuu ka wada dhigay oo magac dee xaal san baana shaarixan imika me sheekhan kitaabkani u leeyahay mashhuurulxaalka mastuur baa la yidhaha waa markaa xaafid ibnu xajarkiisii iyo damjigiisii koley dadkan mucaasiriinta ana nuuruddiin citri oo kitaabkiisa manhaj naqdiga mustalaxa waa habku isagu kuba socdo weliba uu ku cileeyo ee imika in isagoo sababtu u doortay taa xaafid ibnu xajar ba yidhi markan mastuurka iyo majhuululxaalka la kala qaadayay raggii hore ee ruwadda dee yaqaanay ee iyagu u joogay ee markaa dee isku waktiga ahaayeene xaalkooda cadaaladooda sare iyo cadaaladooda hoose kala soocayay bay hayda inagu darag kutubtii un baan kuba arkaynaa ruwad aan markaa waxa weeyaan aan umuurahooda ama labadoodun arrimood hagaag u kala sooci karna ma waxa aan kutubta kuba aragnay mooye markaa camali ahaan buu leeyahay inagu haddaan istiraahno ruwaaddii bal saa u tasniifiya dee kol haddaynaan ruwaaddiiba waqtigoodii joogin oo dad horo aynu buduuna kutubun ku arkayna ay tay dee san baaba roon laakiin bal markaan dee ku socno saa culimadii xadiidka intoodii badnayda ma ay taa iyo wixii usuululxadiis in wax kaba qoray labay kala noqonayaan usuululxaalka iyo mastuurku ee bal haddaan tacriifkaas wada tacriifinana si aan u yar suuraysano uun bal waa sida dee imaam nawowi taqriibkiisa uu tadriiburaawi laguba sharxay kuba sugan waa sida culuumulxadiid iyo alfiyada ciraaqiya kuwaas iyo kutubtii kale aynooguba sugane mashhuulcaynku waa kaa isaga magaciisii la sheegay sidaan marka horeba soo maray laakiin raawi keliya leh mashhuulcayn bay yidhaaheen jahalada caynkuna ruuxu wuxuu kaga baxaa laba raawi iyo wax ka badan oo ka wariya oo haddii laba raawi raawiya ay ka wariyaan iyo wax ka badani horta jahaaladii cayntu meeshay ka baxaysaa oo nin cayntiisii la garanayo ayuu noqon weli laakiin dee xaggii jahaaladii cadaalo ayaa dambaysa oo aan taas laba iyo saddex werintood aan loogu sugahayn bal aan loogu sugahayn markaa bal haddii markay laba raawi iyo wax ka badani kaba wariyaan jahaaladii cayntu way kor noqotay labadan jahaale kalea inoo imanayo daba ninkan haddii cayntiisa la garanayo mooye cadaaladiisu waxa ay tahay mid daahir iyo baadintoona aynaan garanahayn oo dee wixiisii qarsoonaana dad intay mumaardheeheen la mucaamaloodeen ama khibro aada u hoosey dhow intay u lahaayeen taa inoo sugayaa ma jirto daahirkiisiina ninkani inuu faasiqiyo inaanu ahayn camalkiisu suu yahay warba uma hayno taa waxay kaba cabiraan majhuulul xaal bay ka cabiraan ka cadaaladiisa daahirkaa iyo cadaaladiisa baadinkaaba laga jaahil yahay laba raawiya wax ka badanna le jahaaladii cayntu ay kaba kor noqotay ama mastuurka waxa weeyaan waa ka cadaaladiisa daahirahan dee waa ruuxa la garanayo wax mufasiqoo lagu arkay ma jirto waajibaadkiina waa ilaaliyaa maxaarimtii iyo manaahidiiyo macaasidiina waa ka dheeryahayo ama waa ka dheeraadayo daahir ahaan waa nin dhowrsoon oo waxaan ku naqaanaa cadaalad daahira laakiin khibradii ka dhalanaysay mucaasharadiisa iyo xaalkiisa oo soo la ogaado iyo bal markaas oo taasi iyadu aan dee barashadaa guud aan ku iman ee barasho khaasa ku imanaysiyo markaasiyo in ruuxa aqoon khaasa in loo leeyo kuba imanaysa taas baan ka jaahilnahayoo waa cadaalada qarsoon ee cadaaladan daahirka ahee marka garashadaa guud ku imanaysa lagu ogaanayo ruuxii wax mufasiqoo lagu ogya aanu jirin si aan dee ruux aada loo mumaaraseeyo loloo mucaasharoodo aqoon hoose loo yeeshayo bal qaadinkiisana la taskiyeyn kara dee iyo waxaa isaga u qarsoon taas aanu ahayn kaasna waxay ku magacaabaan mastuur oo markaa farqiga u dhexaynaya majhuulxaalka cadaaladiisa daahirka iyo tiisa baadinkaba laga jaahil baa layihi waa la garanayaa soo dee waa kaa laba raawiyo wax ka badan ay wariyeen mastuurkana cadaaladiisii daahirkeed waa la garanaya waa nin cadaalo daahir ahaaneed ay u sugnaatay laakiin cadaaladiisii baadinka ahayd baa laga jaahiliyey bal taas weeye taqsiimkay culamaaulxadiid intoodii badnayd iyo ciddii usushan xadiidka qortay ay kuba socdeen xaafid xajar baa labadooda isu geeyey oo majhuululxaal iyo mastuur san sharxunukbaba ku aragnay labadoodii baa deetaa markaa labadee taqsiimkiina ayaa inoo soo baxay mubhamka markan gooni u saarno sheekunatu ku socda waa tii xaafid ibnu xajar weeye ee bal dee taa kalena faladii kutubtii xadiidka ay noogu sugan tahay kalaamkoodii ay kusoo noqnoqonayso kollay dee in sideeda la ogaada aada bay muhim u tahay tacriifu bal haddaba tacriifkiisii uu man rawaa canhu isnaani laba kay ka wariyaan weeye waa majhuulxaalkii fa agar wax ka badan laakiin labadoodii waa la israaciyey sidan imaka halkan laakiin lam yuwasaq aan la tawsiiqin oo ujeeddadu laba iyo wax ka badanniba way ka wariyeene cid tawsiiqisay oo tidhi ninkaasi waa siqo siqanimo u xukmiday ma jirto xukmu riwaayati riwaayadiisa xukumkeeda haddaba kanna alraddu kollay khilaaf baa majhuulo caynkaba jiro dhowr qowl baa jira ee qowlkii dee raajixa buu inoo soo dhigtay tanna dhowr qowl baa jira ee bal qowlkii welibana dee kala qaadna waaba iska jirayaan masalada mastuurkii iyo oo dee bal markaa majhuuluxaalkii laba kala qaado qolooyin kale agtooda maraba markaa mastuurka barhkood khaasatan ruwaaddaa horraysay ee ahayn dee khibradoodii baadinka ahayd ay maanta suurtagal aan ahayn in la ogaado a'imadii horena aanay tawsiiqin cadaalo daahirina ay u sugnaatay bal in layskaba aqbalo qowl ibnu sabax iyo halkan ay soo mariyaan oo ay bal markaas yidhaahaan waaba qowl wajiha ayaa jira xukunka riwaayadu waa ninka bal markaa laba iyo wax ka badan ay ka wariyeen cay tawsiiqin riwaayadiisa in la celinayo weeye cala saxiixa qowlka saxiixa ah aladii qaalahu jumhuuru jumhuur ay yidhaaheen kollayna xafidaya kitaabkii dee ciddii hagaag usoo raacatay ee usoo dabdisay ama hagaagna markii la aqriya u dhegaysatay xaafidnu xajar taxqiiqiisii ama wixii dee bal markaa mastuurka uu lahaa mastuurka taas oo kale ee inaan la idlaaqin celintiisa aqbalkiisana la idlaaqin arrintiisu ay tahay bal in laga joogsado riwaayadiisa aqbalkeedii ilaa laga ogaanayo xaalkiisu wuxuu yahay oo bal qowl tawaqufa taas baa jira oon kitaabka kusoo aragnay ama uu leeyahay taasba weeye xaafid ibnu xajar macnuna labadan qowlee waa la aqbalaya iyagoo la celinaya ayuu uga dhexeeya de kol haddii lagaba joogsanayo riwaayadii markaa aan agaag loogu camalfalayna markaa ilaa bal ninkan xaalkiisa inoo caddaadana de intaa aan xaalkiisu caddaanba kollay radintin baa iskaba taalo mu-addaheedu waa mid keliya uunoo xadiidkii inaan la aqbalin ama aan lagu dhaqmin taasun buu keeni bal hal li xadiidii ismun khaas kan majhuuluxaalkaa ama mastuurkaa bal marka la israaciyo xadiidkiisu magac gaara miyuu leeyahay laysa lixadiidii ismun khaas wuxuu magaca u wadaa daciifkii hore qayboohiis qaybahii dee inta badan waan soo aragnay wax loo celiyo dacni raawihiisa la dacniyo wax loo celiyo inqidaac sanadkiisa kuba yimi magacyay lahaayeen oo mursal baan soo aragnay munqadic mucdal waa qaybihii daciifka bal mawduucii markaan iska saaro matruuk iyo munkar iyo maqluub iyo mudraj iyo waxyaale ayaan soo aragnay mudarib iyo iyaguna qaybo daciifaeno magac gaaray lahaayeen haddaba siday qaybaha daciifkaee kale kol haddii la celinayo daciif qaybihiisii yahay magac u khaas oo u gooniya ay u leeyihiin kani magac gaara miyuu leeyaho xadiidka raawigiisa uu majhuul yahay magac gaar oo lagu magacaaboon daciifka magacan guud ahayn daciifka waa magaca guud uune marka wuxuu ihi laysa lixadiidiya xadiidkiisa uma sugnaanin ismun ismi khaasun gaar ah wa inamaa xadiidu min nowc daciif waa magacan caamka ayuunbuu waxyaalihii hoos imanayay kaba midiyo xadiidkiisu nooca daciifku kaba midiya bal mubhamka inta inaanu gelina dee masalo kolley yar muhima khaasatan waa ninkii kutubta taraajimta daalacanayay ee xaggaas dee himadiisu intay saraysa xaggaa adugu bal daalacanayayna uu u baahan yahay inuu ogaado ayuumaan isku yar baraarujinaynaaye waxa weeye culammada markaas xadiidku hadday raawi yidhaahaan waa majhuul kutubtan taraajimta iyo markay kaba hadlayaan waa majhuul yidhaahaan haaliban waxay u jeedaan majhuululcaynkay u jeedaan oo majhuulka halkaa kutubta taraajimta inooguma sugan waa majhuululcayn allahuma imaamka abu xaatim iraazi la yidhaah mooye oo isagu dee markay culimmadu ay tatabuceen umuurihiisi iyo dee isaga isticmaalaadkiisii markuu majhuul raawigii yidhaaho wuxuu u jeedaa noocan majhuululxaalka ah ayuu u jeedaa waayo waxaa la arkay dee ruwaad laba iyo saddex raawi leh oo uu leeyay waa majhuul ka cabirayo marka macnuhu cadaaladiisii dee daahir iyo baatin baa lagula jaariyo waa majhuululxaalka taasna waa wax dee ninkii bal kutubta taraajimta daalacan iyo arkay nin abuu xaatim uu yidhi waa majhuul bal inuu taa ogaado weeyaanoo majhuulu caynkay culimmadu intooda badani kuba idlaaqaan hadday idlaaqaane ama ay u jeedaane isagu waa majhuulu xaalka laakiin markaa waxaa taasi ay jirto oo ay keenaysaa ninkii kitaabka miisaan la yidhaaho daalacanaya waa miisaan alictidaal fii naqdi rijaal ee dahabi leeyahay ruwaad aada u badan oo tiradoodu badan tahay oo majhuul lagu sifeeyey buu arkayaa marka ruwaaddaasna laba ayay noqdaan oo kuwa uu leeyahay magacaabo ciddii jahaaladan ku xugmisu ilaahel baa yidhi waa majhuul iyo kuwa uu idlaaqo weliba kuwa idlaaqaana aad bay u badan yihiin waxaana uu sheekhu kitaabkiisa ku sheegaa oo dahabi kitaabkiisa ku sheegay kol hadduu majhuulun idlaaqo oanu qaa'il mucayana aanu u tiirin oonu odhan hebel baa yidhi waa majhuul inuu abixaatim qowlkiisii yahay abixaatim araazi qowlkiisii uu yahay ee abixaatim araazina waa ta aan sheegnay waxa uu isagu yahay isticmaalkiisu oo majhuul hadduu idlaaqo inuu majhuul xaal u jeedo markaa miisaan alictidaal lafdi kastoo waa majhuul u saama raawi kastoo inuu majhuuliyay ay u soo aroortay oonu markaa dahabiye shaksi gaara oo a'imadii ah aanu u tiirin oonu odhan hebel baa yidhi waa majhuul aanu odhan ee uu idlaaqo waxay taasi noqonaysaa qowlkii abuu xaatim isagaana sheekhu xagga hore kitaabkiisa tarjamo tarjamooyinkiisa ka mida taa kuba sheegay dee taasna waxay imanaysaa inaanay majhuulu caynka loo jeeda ahayne majhuul xaal yahay dee sidaa aan leenahay marka xataa saxiixa bukhaari kuba suganoo saddexii ay kaba wariyeenoo bal cidi ay tawsiiqisay buu majhuul kaba cabiray taasi waa arrin awqaadda qaarkeedna dahabi waxaa kaba dhaca ama isagoo laa yucraf haba yidhaaho ama cibaaro kale haba cabireen mizdi waxay caadadiisu ay tahay ama dee uu ku dadaalaa kitaabkiisa tahdiibulkamaal markuu ruwaadda soo dhigto raawigan ciddii ka warisay ee talaamiiddiisa ahayd ama ruwaaddiisa ahayd bal inuu dhammeeyo ama uu sheego bal ee walow ruwaadda dadkay wax ka wariyaa badan yihiin in la xasriyo dhammaan aan midna laga tegin ay mutacadir ba iska ama ay aada u adag tahayba laakiin haddana inuu wada sheego markaas waxaana dhacdo kolkol raawigi isagoo dee raawi ruwaaddii qaar inuu kaba tago raawigii raawi keliya uu magacaabo n mid kale u magacaabin raggaa uu demisi raawi keliya unuuba sheegay na dahabi isagoo dee wuxuu kaba cabiro kolkol kutubtiisa dee waa majhuul ama lama garanayo iyadoo dee raawi labaad yahay arrinta ka dhacday dahabi ay tahay uun mizi baan raawi keliya uun uu sheegay oo dee taasna ay timaado kolkol in umuuraha caynkaasa loo yar baraarugo oo dee kol raawigii kaba macruufa cibaaro saasi ay kaba dhici karta dahabi siday zayraci kitaabkiisa nasburaayo uu kuba baraarujiyo xaafid muxajarna muqadi adigu uu isna kuba baraarujiyo taas meelo qaarkood kutubtiisa kaba mid ah khaasatan taadiib taadiib nadar bn cabdillaahi la yidhaahaa sulami tarjamadiisoo kale uu kuba baraarujiyo baltaasi waa laba tambiih oo dee umuurahan kuba tacalluqsan oo khaasatan ninkii kutubu taraajim daalacanaya inuu u baahan yahay inuu ogaado baraarujina ruuxaasuba ah almubham waa noocii saddexaad waana nooc magac gaaraba leh walow dee usba waxaa loo celiyey jahaalo yahay yumkinu waxa way yumkinu waxa suurtagala an nactabira inaan fiirino almubhama mubhamka aan u fiirino min anwaaci almajhuul majhuulka qaybihiisa aan kuba soo dirno aan kaba dhigno on ku fiiro aan kuwa ku darno ayaaba suurtagala wain kaana haba ahaadeen culamaau lxadiidi xadiidka culimadiisu qad adlaquu kuwa idlaaqay calayhi waa cala almubhami isman khaasan magac gaara kuwa ku idlaaqay haba ahaadeen oo magac gaara u bixiyo dee mubham bay yidhaaheen laakina xaqiiqatahu isaga xaqiiqadiisu magac gaara haba lahaadee tushbiih waxay shabbahaysaa xaqiiqat almajhuuli waayo ninkii aan lasoo magacaabine fulan un la yidhi lama garanayo wuxuu yahayba kol haddaan magaciisiiba la garan waxaa loo celinayaana waa jahaaladan xaalkiisii iyo cadaaladiisii laga jaahiliyaa loo celinayaayo markaa xaqiiqadiisu magac gaara haba lahaadee majhuulka xaqiiqadiisun bay shabbahaysaa tacriifku haddaba tacriifkii huwa isagu man shaksi weeye lam yusarax aan la caddayn bismihi magaciisa filxadiidi xadiidka sanadkiisii markii la warinayey ee waa kan dhibta keenaa waa kaase matniga hadduu yahay dhib ma keene aan magaciisii la caddayn in la sheegin kaas baa la yidhaahaa waxa weeyaan mubham laydhaah oo de waaba iyadoo laydhaha xadaanaa waxa weeyaan shaykhun xadaanaa rajulun taas xadaanaa ibnu fulan aabbihiaa laba sheegay isagii aan laba sheegin bal marka taawin xukmu riwaayati kaa warintiisa xukumkeed waa cadamu lqabuul kollay mubhamku dee san horena bayquniye waa ti aan kuba soo aragnaye in dee xataa bayquni aan leeyahay waa inooguba sugnaayeen waxay kale u kala qaadaan bal ibhaamku inuu sanadka ku jiro iyo inuu matniga ku jiro matniga waxa weeyaan qolooyinkii xadiidka warinaya ninkani ka mid ma aha laakiin xadiidka matnigiisii un baabuu soo galay waaba sida dee axaadiis aan arkayno iyadoo saxaabigii inoo joogo la odhanayo sa'ala rajulun ama dee rasuul allahi ama qaala rajulun lirasuuli illah se cibaarada caynkaase ninkii aanu magacawnayn waa matniga xadiidka oo taasi dhib ma laha waayo xadiidka dadkii warinayay ruuxaasi qayb kama aha midna waa sanadka xadiidko waa ruwaadii xadiidka warinaysaa midkood uu yahay kaa aan magaciisiiba la sheegin marka ta xukunkan layna waa kaa noocaa sanadka marka uu galo ibhaamku xukmu riwaayati cadamu lqabuul waa inaan la aqbalin xataa yusarixa ilaa uu caddeeyaa raawi ninkii warinaya canhu isaga xaggiisa ka warinayay ismi magaciisa uu caddeeyo aw yucrafa la garta ismuhu magaciisa biwuruudi aroorkiisa uu soo arooray min dariiqin dariiq aakhare kale oo iyo sanad labaad uu kuba soo arooray musaraxin fiihi biismih taasoo dee la caddeeyey ismigiisii la caddeeyey oo fiihi fii hada sanadi ama fii hada dariiq bismi magaciisii lagu caddeeyey uu kuba soo arooro macnaa waxa weeyaan dee haddii sanad labaad aanla had iyo goor waa culimmadu halkay dee markaa tacyiinka ruuxan iyo sheegidiisa la sheega magaciisii waa sayaalaha ay kuba ogaadaane riwaayo labaadun aan aragno ninkii magaciisii laynoogu sheegay markaa mubham ma noqonayo waan garannay dee markaa taasna waxay keeni uun kolba cadaalo iyo dabdi heerka uu ka gaadhsiisan yahay ama taasi si ugu sifoobay ama aan ugu sifoobin baa xukunka xadiidkiisu noqon haddii n waxa weyn oo bal markaa taas axadda a'imadii idilaaca weyn u lahayd ka mida hadduu inoo caddeeyana dhib ma lahaba marka haddii uu saasoo kale loo caddeeyo dee xadiidkiisii wuxun baa la eegi shuruuddii qabuulkaynu soo maray ayaa la eegi wax jahal oo kuba suganna ma jirto sanadkii laakiin haddii aan laba sheeginoo magaciisu saasun uu qarsoonaado mubhamkaa u ahaado waxay noqonaysaa xadiidkiisii in la celiyo in aan la aqbalin wa sababu raddi riwaayati celinta riwaayadiisa la celinayo sababteedna waxa weeye jaalatu caynin dee isagii baabaan la garanahayn kol haddaan magaciisiiba lahayn cadaaladiisiina lama hayo oo laga jaahil baa la yidhi oo cayntiisii baa laga jaahil yahay lianna man ubhima ruuxa la qariyay ismu magaciisa ee la yidhaaho un fulaan keliya ama rajul ama imra'a sheekh saasuun lagaba cabiro juhilad caynuhu cayntiisii laga jaahil baa la cayntiisii baa laga jaahil noqonaya wajuhilat cadaalatuhu min baabi awla kol haddaan laba garanayn oo cayntiisii laga jaahil yahayna cadaaladiisiina laga jaahil weeye iyadoo taa kagaba sii xaq leh oo cadaaladan ruuxan la garanayaa waxay farac ka tahay garashada isaga la garanayo haddaan isagiiba la garanahayn cadaaladiisiina min baabi awla lama garanayo taas baa loo celinayaa falaa tuqbalu riwaayatu markaa riwaayadiisii la aqbali maayo low ubhima bilafdi tacdiili fahal tuqbalu riwaayatu wuxuu yihi sheekhu xafidahullah low ubhima haddii la ibhaamiyo shaksigii haddiise ii xarakaysan low abhaama landhaana raawigu uu ibhaamiyo ninka magaciisii uu qariyo bilafdi tacdiili tacdiil cibaaradii ama lafdigii uu ku ibhaamiyo fahal tuqbalu riwaayatu riwaayadiisii ma la aqbalaya oo waxa weeyaan ruuxii magaciisii lama sheegin ee laakiin sii lagaba wariyey baa ruuxii isagoon magaciisii sheegin buu tacdiilinayaa ama tawfiiqinayaa inuu siqayo sheegayaa ninkaasi magaciisiina lama hayo kacaynkaasa inagoo ictimaadsanayna tawfiiqan ama tacdiilkan miyaan riwaayadiisa aqbalaynaa bal isaga misaalkana inoo sheegin wadaalika midla an yaquula inuu idhaaba wayaa raawi raawigii canhiisaga ka warinayay akhbaranii hiqatu shaafici bay taasi kaba dhacdaa kolley imaam maalikna malaa way ka dhacdaa kala qolooyin ahlucilmiga ka mid oo aimadii ayay kaba dhacday nin fiqo ah oo lagu kalsoon yahay ayaa ii warramay magaciisina ma sheegin haddaba tacaynkaasa miyaa la aqbalayaayoo iyadoo ninkani waa nin imaama haddii uu nin uu magacaabay oo magaciisii aan hayno uu tawfiiqiyana waan aqbali lahayn oo waan tacdiirin lahayn imakase ibhaam cala tacdiil baa jira oo waxbuu tacdiiliye walow ruuxiina aynaan garanayn kuu yahay xadiidkiisii uu saa ku sanadkaasi uu kuba sugnaa ma raawigaasi ku sugnaa miyaan aqbalaynaa mise ma aqbalayno taas jawaabtii isaga jawaabayo wuxuui waljawaabu laa tuqbalu riwaayatu riwaayadiisa aydanee lama aqbalayo cala alasaxi waa khilaaf baa jira culimaale dee tawfiiqiisii kaleba nin la aqballa hadduu yaha lagaba aqbalo qowl kalena waa jira ay leeyihin ninkani hadduusan oo kale sidaa shaafici oo kale dee imaam matbuuca yahay waxa weeye ciddii dee bal isaga ama taqliidsanaysay ama madabtiisa ehelkeedii ahayd dee hadalkiisa mujaradkaaba waa kuwan qaadanaye qowlkiisaas madhab ahaan uba qaatay tanna khabar ahaan baabuu usoo naqliye laakiin isagii baa tacdiiliye way aqbalayaan laakiin ruux kaloo madhab ahaan ku khilaafsan dee waxba tanima laazimayso maydado taasi ma noqonayso dee wuxuu aqbalo taasna qowl kalaa jira bal wuxuu leeyahay laakiin qowlkooda asaxa ah ee imika halkan raajixa aqwaasha jirta markaa ka u raajaxsana riwaayadii lama aqbalayo maxay sababtuna tahay waa kan liannahu shaniye qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa hiqatan hiqa cindahu isaga agtiisa hayra hiqatin cinda hayrihi hiqana aan noqon cinda hayrihi hayrkii agti oo waxa weeyaan arrin baa jirtoon loo aqbalaynoo dee kolkol baaba ayn dee waxaa laga yaabaaba ninkani agtiisa hiqa inuu ku yahay oo isagu wax dee uu dhibow ku ogyahay aanu jirinoo sidaa agtiisa hiqo ugu yahay laakiin dadka kale agtooda dee macrifatiisa kaba badan baa barhkood intay u leeyihiin ay ku ogyihiin wax keenaya inaanu hiqo noqon ama la daciifiyo oon iyaga agtooda hiqo ku noqon markaa kol hadday taasi suurtagal tahay oo raawinin agtiisa hiqa ku ah dee cid kaleo waxaanu kaba ogeyn kaba taqaano la heli karo oo aanu markaa hiqanimadii kagaba baxo tacdiil cala alibhaam la aqbali maayo ee waxay ka dhigi tahay in waa ruuxaan la aqoon inbuu ruuxaasi noqonaya hal lixadiidi ismu khaas waa kii hore mubhamka ahaa xadiidkiisa magaca gaari ma leeyihi mubhamka nacam lixadi oo ujeedadu majhuulkii waa kiina yidhi nooca daciifkunbuu noqonayaa magac gaara ma laha labadiisii qayboodba ama saddexdii qayboodba mubham baa imika aan soo haynay kan isaga noocan ninkaa aan dee waxa weeyaan la sheeginin magaciisii la sheegin asal ahaan magaciisa baa la sheegin mashruucaynkayna magaciisa waa la sheegaye xadiidkiisan aan idhinoo weliba waa la celinayaa magac u khaasa miyuu leeyahayoo aan magacan caamkee daciif aan ahayn marka wuxuu uhi nacam lixadiidi ismu khaasun huwa almubhamu magaciisaasna waa almubham walxadiidu lmubhamu xadiidkan mubhamkiina walxadiidu xadiidka weeye aladii xadiidkaasoo fiihi dhexdiisa ay fii sanadi ama matnigiisa raawin raawi uu ku sugan yahay lam yusarax bismihi aan magaciisii la caddayn qaala albayquniyu fii manduumatih waa kitaabka yar aan garanayno bayquni wuxuu manduumadiisii ku yidhi wamubhamun maa fiihi raawin lam yusam oo wamubhamun ka mubham la odhanayaa maa xadiid weeye fiihi fii sanadihi aw fii matnihi raawin raawi uu ku sugan yahay raawigaasoo lam yusama aan la magacaabin kaa mubham baa la ydhaha marka wuxuu kaga duwan yahay qaybihii hore waa nooc gaara oo walow dee jahaaladii ay wadaagsadeen laakiin isagu magacan gaar ku leeya oo mubham baa la yidhaha waana dee qaybaha daciifka haddaan lasoo caddaynun matni sanad xadiidna uu yahay imaamka ashharu lmusanafaati fii asbaab iljahaala bal kutubtii loo alifay jahaalada asbaabteeda kuwa ugu shuhro badan sunifa waa la alifay fiiha me mee sanafa dee asbaabljahaala markaa alif horta asbaabta jahaaladii dee horena wuu inoogu soo sheegay katratu nucuuti raawi raawigu sifaadka ama tilmaamaha uu leeyay badnidooda ayaaba asbaabtii jahaalada ka mid ah suu horeba inoogu soo mihaaliyo mihaalkii aan soo aragnay maxamed ibnu sayd ibnu bishr ibn ilkalbi dhowrka dee magaciisa iyo kunyadiisa iyo waxyaalaha la yidhiyidhi oo markaa ninkii wixii lagu yaqaanuu kuma shuhuroobay waxaan ahaynoo waxyaalaha nucuudiisii un kaba mid ahayd ayuu ku imanayaa riwaayaadkii oo markaasaa aan noqonaya mid aan laba garanahayn bal markaa taas sabab bay ahayd haddaba wuxu uhi sanafa fiiha noocan ah kasratu nucuuti raawi waxaa alifay oo kitaab ula alifay alkhadiibu kitaaba muudixu awhaami اljamci waatafriiq ama muudixu awhaami اljamci waatafriiq manaa kitaab magacan leh oo kollay la madbaceeyey laba mujalad lagu madbaceeyey oo kitaab mufiidana ah ayaa uu alifayo waa ruwaaddaas inta badan nucuus mutacadida ay yeelatay jaanibkaasna jahaaladu ay ka imanaysa marka mid aanu ku shuuroobin dee oon waxaweyn qarad min alaqraab loogu sheego waa qarad min alaqraab halkii tadriisu shuuikh khalastan kuba soo maray haddaba kaas buu kitaabka u dejiyey oo noocaasuu kagaba hadlay asbaabtina maxaa ka mid ahayd qilatu riwaayati raawi raawiga riwaayadiisa oo yar taas baa jahaalada keentay markaa sunifa fiiha iyada noocan waxaa loo alifay kutubun kutub tacaduday oo sumiyad lagu magacaabay kutub alwuxdaan waa kutubtii keliyada ama midmidka oo waa ruwaadda aan raawi keliya uun mooye wax kale aan lahayn ayilkutubu kutubtii almushtamilatu kulansatay calaa man shaksi lam yarwi aanu warin canhu xaggiisa ilaa waaxidun shaksi keliya mooye cid kale aanay wax kaba warin wa min hadihi lkutubi kutubtaa waxaa ka mid ah alwuxdaan alimaami muslim oo madbacaysan ayaa kaba midoo dee raggaa ruwaadee raawi keliya uun mooye aan wax kale lahayn adigu hadduu raawigaasi uu saxaabi yahay raawi keliya yeesha iyada saxaabada jahaalada laga jaahil noqdo cadaalad guud baa u sugnaatay oo dhib keeni mayso iyaga xadiidkooda waa la aqbalaa ee xukunkaan soo maray waa marka aanu ruuxaasi saxaabi ahayn raawi keliyana leeyahay cidna aanay tawfiiqin markaas baa uu noqonayaa xadiidkiisii mid la daciifiyo sabab saddexaad cadamu tasriiq tasriix bismi raawi waa inaan laba caddayn magaca raawiga ayaa iyadna asbaabta jahaalada ruwaadda loogaba jaahil noqdo asbaabteeda kaba mid ah waa noocan mubhamkii wa sunifa fiihi waxaa la alifay kutubu lmubhamaati kutub lagu magacaabay kutubu lmubhamaat oo aimo tacaduda ay leeyihiin oo khadib uu kaba midaysa uu kitaabkiisaba imaka uu tilmaami doono kitaabkiisaasna nawowi ayaaba soo ikhtisaariyo isaguna ikhtisaarka nawowina waa matbuucba ay dee rag kale oo iyaguna aada markaa waxaan filayaa mid iyo laba iyo saddex toona aanay ahayn ayaa iyaguna kutubta caynkan ah ururiyey oo kutub gaara u dejiyey marka maxaa kaba mid ah mithlu kitaabi asmaa'i almubhama fi alanbaa'i almuxkama lilkhadiib albaqdaadiy mid wa kitaabi almustafaad almustafaad min mubhamaati almatni walisnaad waa kitaab isaguna mufiid ahoo uu leeyahay waliyudiin alciraaqi oo la yidhaaho almustafaad min mubhamaati almatni walisnaad dee ibnu bashkawaalna kitaab kaloo shahiira ayuu leeyahayba waliyudiin alciraaqina waa imaamkan shahiirkaee xaafid alciraaqi zaynuddiin inankiisii weeyo isaguna xaafid ahaa faqiihna ahaa sida aabihii adigu imaam buu ahaa sida aabihii uun xadiidkana waa xaafid kuba ahaa xaggan fiqigana imaam kuba ahaa iyo culum kale waliyudiin ayaaba la yidhaha abuzurcana kunyadiisu way tahay oo loo yaqaano ayaa kitaabkaa leh albidcatu bal jahaaladii baan halkaa kaga baxaynaa albidcatu bidcadii oo sababtii sagaalaad ee asbaabta raawiga lagu dacniyo kaba mid ah tacriifuha luqatan xagga luqada hiya masterun master weeye lafdigan albidca dee waana master nooc ama dee taas wey masrayo min badaca lafdiga ama ficilkan badaca ayaanu dee waxa weeyaan baabkii yahay ama dee isagaaba masterka asale ficilkuna waxa weeyaan waaba farac oo ficilka masterka lagaba soo qaatee iminka laakiin waxaa ta maqsuudku ma aha lafdigan dee masterkaa waxaa asal u ah ficilkaas baa asal u ahay laakiin dee waa baabkiisii ama ficilkaa badaca masterkiisii weeye bimacnaa anshaa ah waxbuu isagu ikhtiraacday la yimi oo uu ijaadiyeyba kabtadaca ama uu ikhtiraacday ibtikaarku ka isagoo la mid ah macnaa ujeeddadu badaca iyo ibtadaca oo dee ficilkaa masiidkii macnahanay ku yimaadeen anshaa iyo ibtadaca ibtakara iyo waxyaalahaas ikhtiraca oo macnahoodii luqadu kaa weeye istilaaxan xagga istilaaxa alxadatu fi ddiini bacda alikmaal alxadatu waa wixii lasoo darrisaysto lala yimaada la iska ikhtiraacdo fi diini diinta dhexdeed maha adduunyada iyo umuurihii kale kuba tacalluqsanaa waa dee wixii idiin ahaan lagu soo la ikhtiraacdee lasoo darrisiistee lagu soo kordhiyo bacda alikmaali intii ilaahay taam yeelay dabadeed dee kol haddii rasuulka ilaahay uu markaasna markii alyowma akmaltu lakum diinakum ay soo degteen risaaladii way taam noqotay rasuulka ilaahayna muddo dheerba ma sii noolayn dee waxaa bal qur'aan badan oo saasoo kaba dambeeyey ma jirin axaadiidtuna kollay dee saa uma badnayn rasuulka ilaahay walow dee ilaa uu isagu ka wafaadiyey tashriicu uu socday haddaba wixii lagulaba yimaado diintii ee lasoo ikhtiraacday ee la samaysto ee lagu soo kordhiyo diintii bacda alikmaal taas baa bidco lagu magacaaba aw mastuxdita bacda nabiyi sala allahu calay wasalam ama waa wixii la ikhtiraacday la samaystay la soo darisiistay rasuulka ilaahay dabadii oo min alahwaa'i waalacmaal waxyaalihii hawooyinkii iyo camaladii kala mid ah ee khaasatan dee hawooyinkii iyo acmaashii diin ahaan loolaba imanayo ilaahaad ugu dhowaatid loolaba imanayo acmaal adduunye aan ahayn anwaacuhaa qaybaheeda albidcatu noocaani bidcadu laba qaybood weeye bidcatun mukafiratun bidco ruuxa gaalaynaysa ay yakfuru saaxibuha bisababiha waa bidco weyn oo ruuxii wuu ku gaaloobayaayoo saaxibkii ama ruuxii ku sifoobay sababteed buu ku gaaloobayaa kan yactiqidu waaba isagoo ictiqaadiya maa yastalzimu alkufra wax gaalnimo laasimsanayo oo ujeeddadu waxaanuu ictiqaadsan yahay gaalnima ka dhalanaysa waxaaba in in laazimu lmadhabi laysa bilaazimin baaba yidhaahaan awqaadda qaarkeedna kol baa ruux dee wax uu ku tagaa ictiqaadiya waxaas dee uu kufri kaba laazimaya laakiin isagu aanu tan dareensanayn in waxaas ay kaba dhalanayso haddii loo bandhigana uu diidi lahaaba kufriga iyo waxyaalaha kaba dhalanayo taasi waa masalo bal markaa ruuxii intaa lagu tagfiiriyo iyada dee ka joogsi lah oo kale allahuma iyadoo dee laasimkiisii loo caddeeyey wixii taa kaba dhalanayay xujadii lagu ogu tabaniyey oo u taa qaatay un mooyaane ee kollay dee laasimulmadhab laysa bilaazimin baabaydaan se waxa san horeba usoo aragnay dee waa umuurahan iyagu kufriga keenaya ee dee bacdu asxaabi ilahwaana qowlkood kaba mid ahaa taas baa bidco mukafira se qolooyinkii dee iyagu inkirsanaa dee ilaahay subxaana watacaala cilmigiisii juz-iyaadka oy leeyihiin waxyaalaha waaweyn unbuu ogaya waxyaalaha yaryar maba oga amase in cilmi waxa weeyaan wax hore aan waxaan jirin iyo waxyaalihii macduumkaa inuu ilaahay subxaana watacaala dee uu ogaa oo ama dee cilmigiisi ay kuba sabaqday inkarsanaayo marka wixii uu ahaado dabadeed unbuu ogaanaya lahaayoo kale kun iyagu xuluulkay ictiqaadsan ee iyagu lahaa balba maalan ama bacd albeytkiyo waxyaalahaas baa ilaah soo dhex gelayaayoo kale ama rajco caliya ictiqaadsan dee asxaab lahwa haddaan eegna waxyaalihii jiray waxyaalahaas waa bidco mukafiraah qolooyinkaasna dee ehel uma ahaba riwaayo oo kale balin wixii dee adigu taasee gaalnimo keenaya ciddii ictiqaadsanayd bidco mukafiraa la odhanaya waalmuctamadu qowlka muctamadkiiyo la ictimaadsanayaana ana aladii kii turaddu la celinayo riwaayatuhu riwaayadiisa la celinayaa man ankara ruuxa inkira weeye amran amar mutawaatiran tawaature min asharci sharciga xaggii ka tawaaturayoo macluuman la og yahay min addiini diinta inuu kaga mid yahay bidaruurati daruura ahaanoo dee khaasii caanba ay garanayaan waxan inuu diinta ugaba mid yahay aw man ictiqada cagsawa amase ictiqaadiyata cagsiga oo wax la og yahay diintii asal ahaan inaanu kaba mid ahayn oo daruuro ahaan lagu og yahay ayuu ictiqaadiyu diin ahaan uga ictiqaadiyey kacaynkaasa weeye kolle waa hadalkii xaafid ibnu xajaro uu lahaa dee haddii taasu un qolo kasta oo la yidhaha kufri loogu nisbeeyey bidcadoodii maanta mid halkan riwaayadooda la celinayo maaha awqaadda qaarkeedna dee mid gaalnimo loogu xugmanayo maaho adiyo goor dee firqooyinkii asxaab al ahwaaye ee iska soo horjeeday qoloba qolada kale way gaalaynaysay oo kale in taas way gaalaynayeen ee waxa weeyaan un ruuxaa dee umuurtaa diintii la ogayay inay kaba mid tahay sharcigiiyo darur ahaan ay uga mid tahay inkiraya iyada taasi dee waxa weeyaan waa kufri cad oo maxdiya waana kan riwaayadiisi waa la celin hadduu waxaan shareecadii asal ahaan ka mid ahayn oo la ogyahay daruur ahaan inaanu shareecadii uga mid ahayn ictiqaadiya inuu sharcigiiba kaba mid yahay oo uu ku soo daro ama uu ictiqaadiyo taasna asal ahaan waa la celinayaa ujeedada waxyaalahan kale laakiin ee mubaalaqaadka kaba yimee asxaabul ahwaa dhexdooda ay iskuba gaalaynayeen oo qolaba qolada kale gaalnimo ay uguba nisbaynaysa iyagoon heerkaa gaadhin waatay saarayaan ay meesha kaba saarayaan taasay kaga ixtiraazayaan taasi bidco mukafiraa la ydhaha mina bidcatu mufasiqa bidca ruuxa faasiqaynaysa ay yufasiqu la faasiqayn saaxibuha bisababiha faasiqnimo loogu xukminayo ruuxa saaxibkeeda iyada sababteed oo xataa gaalnimo aan gaadhsiisnayn wahuwa man laa taqtadii kuwa ka aanay keenahayn bidcadu bidcatu bidcadiisu waa takfiira in la gaaleeyo aslan asal ahaan aanay keenayn dee ha ahaado asxaab ilahwa ha kaba mid ahaado qolooyinkaa dee dariiqa xaqaa gees mare haba ahaadee laakiin in gaalnimo lagu xukmiyo te aan bidcadiisu keenayno dee waa marka aanay tashayucu aanu aad loogu sii talax tegin ee raafiday qolooyinkaa ictiqaadada hore aan soo yar sheegnay lahaa aanu ruux noqon iyo dee sidii khawaarijkii iyo qadariyadii iyo qolooyinkii murji'ada la odhanayay iyo waxyaalahaas iyo dee kuwa khalqal qur-aan sheeganaya muctasiladii iyo waa asxaab alahwa waana bidcooyin waana bidca fisqi ta'wiil haba ahaadee dee tan adigu ta laakiin dee wax takfi ama kufri keenayo ruuxii lagu gaaleeyo diintii lagaba saaro oo taas ayaanay ahayn haddaba ta labaadna waa bidcadu noocaasa xukmu riwaayat lmubtadac haddaba kii mubtadaca riwaayadiisa xukumkeed in kaanat bidcatu bidcadiisu hadday tahay mukafiratan mid gaalaynaysa oo dee gaalnimo loogu xukminayo turaddu riwaayatu kaa riwaayadiisa asalahaan waa la celinaya wain kaanat bidcatu bidcadiisu hadday tahay mufasiqatan mid faasiqaynaysa una ujeeddadu fisqan u keenaysa laakiin aan takfiir keenahayn fasaxiixu qowlka saxiixa aladii qowlkaasoo calayhi korkiisa aljumhuuru jumhuuri kuba suganyihin ana riwaayatahu tuqbalu bishardayn riwaayadiisa laba sharda lagu aqbalaya oo ujeeddadu kaasi guud riwaayadiisa looma celinayo oo haddii la yidhaha wax bidco lagu sheegayba ha la celiyey riwaayadii oo kaba midiyey bidcada dee tashayucii iyo qadariyadii waqtigaas iyo murji'adii qaybaheedii bal kala dunaa iyo waxyaalahaas khaasatan irjaha waqtigaa u badnaaya raggan culimmada iyo ruwaadda ay kuwa sifeeyeenna irjihii fuqahada ayuu ahaaye qolooyinkii lahaa camalba looma baahnaa irjahooda ma ahayn oo kaas kuwaas riwaayadoodii iyadoo halkan noogumaba sugnee waa irjahan kale dee irjah alfuqahaaye aan acmaasha ku darin inuu musama aliimaan iyagoo camalka haddii laga tago inuu fisqi keenayo taas ictiqaadsan camalka haddii laga tago fisqi buu keeni ee laakiin iyadu musama alacmaal uun aan iimaankii kuba darayna acmaashii iyo kale dee adigu waxa weeye